cisbitaalka iyadow degmada xudur ee gobolka bakool ayaa waxaa laga bilaabay qalimo kala duwan oo lagu sameynayo qalimaha jirka sida daaweynta iyo qalimada lagu sameynayo quunka sanka dhegaha iyo qeybaha kala duwan qalimadan oo socon doona muddo ayaa waxaa ka faa-iideystay dhowr qof kuwaas oo lagu guuleystay qalimadooda waana kuwan qaar ka mid ah dadkii qalimada loo sameeyey oo ka mahad celinaya barnaamijka qalinka ee ay heleen hirabtia qalinkii inkulaaw anuumayleeray mudan walaa dadka dhawaayba waanuuma walaa kuu gooydi bilowni bariyo dhowr saniya may tumay dhowr saniya sadayn dhawaan marka reed may lahaa hay faa'iidaysaday lahaa ninkuu jir way faa'iidaysaday jaanis muhiim ee oo may baaha ee hay faa'iidaysaday lahaa aheenka mahadi isbitaalka iyadoo la heenka galay alxamdulilah hadantii la galayba qufo hada ku faylayin ilaahay mahadsuule lanka abaabuli ma ala digtoorka iyo abaasimaajiya ilaahay mahadnaga iyo dhagaan mahadnaga alxamdulilah hada sidiisuna adiga wedan ilaahay ka mahadsan waana maka daraabsanayni ini aan hamar mbaho hajan lahaa eed iyo eed hada ilaahay mahadnaga maahana markii ugu horeysay oo barnaamij caynkan oo kalaha lagu qabto degmada xudur ee gobolka bakool